assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lixaad ee kitaabka
bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رasuuli الlah وعlى آlih وأصxaaبه أجمعين أma bعd fhada huwa شharيط الساdس min أشhرطة kitaabi bluغ الmaraam min أdilaة الأحكam للإmam الxaafiظ ibn xaجar الcasqalاni raximah اllahu taعaalى wuxuuna ka bilaabmayaa shariidkan kadu wuxuu ka bilaabmayaa xadiid xadiidka lambarkiisu yahay sagaashan iyo saddex xadiidka awaakhirtiisuu ka bilaabmayaa xadiidkaas oo ahaa xadiidu jaabir ana rasuula allah sal ly slam qaal ida taqawata arajulaani falyatawaara kullu waaxidi minhuma can saaxibihi walaa yataxadaثaan fain allaha yamqutu calaa dalik xadiidkaas oo alxaafid ibn xajar raximah llah u nisbeeyey axmed uuna sheegay abu cali ibni sakan iyo abulxasan ibni qaطaan inay xadiidka saxiixiyeen isaguna cilo u sheegay waxaana sheegnay xadiidka inaas muxuu ahaye musnad axmed aanu ku jirin oo marka ay ka fiicnay sidan oo alxaafid ibn xajar raximah llah uu yeelay sida ay muxuaha yeeleen axmed ibn cabdilhaadi fi kitaab almuxarar wa ataqiy lhindiy fi kitaabihi kanzu lcummaal oo marka xadiidka in loo nisbeeya ibnu sakan oo la yidhaha ibnu sakan baa wariya ibnu sakan iyo ibnu lqataanna wada jiraana xadiidka way saxiixiyeen ama cilada uu ku sheegay ibnu xajar xadiidka uu ku sheegay waxaan sheegnay inaanu isagu caddaynin kitaabkan kada iyo kitaabkiisa kale ee talkhiis alxabiir midna inaanu ku caddaynin marka kolkaas sababkii uu xadiidkan kada cilada ku sheegayo ay shuraaxdii isku khilkhilaafeen oo qaar ay yidhaaheen sababku waxa weeyaan waa cillada ku jirtaayo waxay tahay waxaa xadiidkan kada wariyey ikrimat ibnu camaar alcijli can yaxya bni abi kaiir ninkaas ikrimat ibni camaar la yidhaahna xadiidta uu ka wariyo yaxya bni abi kaiir uu ka wariyo waa xadiis daciifaa weeyaan oo idiraab baa ku jira sidaasay yidhaaheen taasna marka waxay ka tahraaceen hadalkii uu yidhi abu daawuud xadiidkan kada waxa uun isnaadiye oo keliya cikrimat bni camaar can yaxya bni abi kaiir isagana xadiidkiisa idiraab baa ku jira horta xadiidka abu daawuud sida uu ka yidhi uu ku sheegay waa xadiidka abu saciid alkhudri xadiidka axmed uu wariyeyna waa xadiidka abu saciid alkhudri weeyaan isaguna oo marka waxaa wariyey xadiidkaas abu saciid alkhudri alxaakim iyo ibnu khusayma iyo ibnu maajah iyo kuwayaalkaas iyo iyo axmed iyo xadiidka ay aad u warwariyeen waa xadiidka abu saciid alkhudri xadiidka abu saciid alkhudrina waa isagu oo daciif weeyaano saddex sababood inuu ku daciifay ayaan sheegnay marka xadiidkan cillada uu u sheegayo alxaafid ibnu xajar waxaan ictiqaadinayaa inay tahay ka sii weyn in lagu cileeyo riwaayatu cikrimata ibni camaar cancanatu ibnu yaxya bn abi kaiir yaxya bn abi kaiir alyamaami waxa weeyaan waa mudallis xadiidkanna can buu ku wariyey ninka uu xadiidka ka wariyo moxamed ibn cabdiraxmaan hiqa ha ahaado laakiin xadiidka cancanadaasaa ku jirta xadiidku marka waxa weeyaan cilladuu sheegayaa taa weeyaan laakiin xadiidku shawaahid iyo mutaabacaad iyo buu leeyahay oo waxaa xadiidkan kada wariyey tabaraani ayaa ku wariyey fi lawsat min xadiidi abi hurayra wa rijaaluhum wahaquun sida uu sheegay nuurudiin alhaytami uu ku sheegay fii majmaci azawaa'id marka xadiidka shaahidkaas ayaa kabaya isaga oo marka muxuu ahayey labadaas imaamna ay saxiix yeeleen marka sidaa xadiidku saxiix buu ku noqonayaa in sha allah wadaadkan albasaam sharxay kitaabkan kada bulugu lmaraam sharxay ku magacaabay sharxiisana tawdiixu laxkaam isaga xadiidka xasan buu ka dhigay xadiidku kollayba matnigiisu waa sugan yahay oo muxuu ahaayey lafdi kastoo ku soo arooraba riwaayatu jaabir haddaanu ku sugnaaninna riwaayatu wuxuu ku sugnaanayaa abi hurayra ayuu ku sugnaanayaa zuhayr aljaawish wuxuu sheegay tacliiq yaroo uu saaray muxuu ahaa daciif sunan ibni maaja ayuu wuxuu ku sheegay inuu asheekh alalbani xafidah llah xadiidkan kada uu saxiix yeelay min riwaayati jaabir iyo min riwaayati ibni cumar labadaba inuu ka saxiix yeelay wuxuuna sheegay inuu meeshu ku saxiix yeelay ay tahay kitaabkiisa la yidhaaho saxiix jaamic sagiir saxiix jaamic sagiirna kolkan ka raadinay gaar ahaan lambarku u sheegay ma anaan ku arag marka kolleyba xadiidka waxaa weeye hadday arrintaasuna ay saxiix tahay oo sheikhulalbani uu saxiix yeelay oo aanu kana noqonin oo zahri shaawish aanu ku gabsanayn oo meel kale aanu ku saxiix yeelin xadiidku kolkaas saxiix buu noqonaya kolley xadiidka matnigiisu waa sugan yahay wuxuu faa'iideynayaa marka muxuu yahay xadiidka waxay u deliishadaan culammadu waxay u deliishadaan in kolka la saxaroonayo lagu kor sheekaysto oo hadalkuu xaaraam yahay ayay u deliishadaan laakiin sheekh alalbani wuxuu leeyahay xadiidku arrintaa ma faa'iideynaya xadiidku laba arrimood ayuu ka hadlay labada arrimood buu marka uu ka ratibay ee alla subxaanahu wa tacala arrintaa inuu necab yahay labada arrimoodna waa cawrad oo la qaawiyo sheekadee la isku daro marka haddii muxuu ahaay sheeko oo cawradu ayna qaawanayn ay tahay ma faa'iideynaya xadiidku leeyahay inuu xaaraam yahay xadiidku uu sheekh alalbani ka hadlaayey kitaabkiisa tamaamulminna uu kaga hadlaayey sida uu ku sheegay riwaayadantada ma aha ee waa riwaayada dhahaysa idaa kharaja arajulaani muxuu ahaa idaa kharaja arajulaani maxaa flaa yataxadataa kaashifayna can cawratihima kullu waaxidi minhumaa yanduru ila alaakhar xadiis macnihiisu sidaa u yahay weeyaan oo labadaasaa isugu qabtay amaa kankadu isagu wuxuu yidhi laba amar amar iyo nahyi ayuu ka kala dhigoo labada waa kala saaro mid walbaba gaarkiisa ayuu marka arrinta u waajibinayaa weeyaan wuxuu leeya qof waliba ka kale ha iska asturo yaanayna sheekaysanin hana is astureen hana aamuseen marka weeyaan marka xadiidku wuxuu ku yahay nas buu ku yahay sida arrintaas ay u soo deliishadaan culammadii ay u soo deliishadaan alxaafid ibn xajarna xadiidka hadda uu keenayo waa marka kolkii la saxaroonayo waa in sheekada la iska ilaaliyo can abi qataadata radia allahu tacaala canhu wasmuhu alxaaris ibn ribciyin aلsanami radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wali wasalam laa yamasa axadukum dakarahu biyamiinihi wahuwa yabuul yaanu midkiinna ku taabannin buuryadiisa yaanu ku taabannin gacantiisa midigta isagoo kaajaya markuu kaajayo midigta yaanu ku qabannin dakarkiisa bideedaa ku qabto walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi yaanu iskagana tirtirin min alkhalaa'i yani kortagga khalaa waa kaanidhi waxaa meesha cidlada ah la yidhaahaa duurka ah waxaana hadda laga wada meesha lagu kortaga baa laga wada ilan waxay bannaankay la aadi jireenoo baraasna way ku magacaabi jireen khalena way ku magacaabi jireen marka kolka waxaa weeye kolkuu qofku uu saxaroodo ama uu kaajo yaanu iskaga tirtirin midigta hadduu iska dhaqayaana yaanu midigta iskaga dhaqin walaa yatanafas yaanu kuna neefsanin fil inaa'i weelkana yaanu ku dhex neefsanin kolkuu wax cabbaayo yaanu weelka ku dhex neefsanin yaanu afuufinna muttafaqun calayhi wallafdu limuslim xadiidku marka wuxuu faa'iideynayaa saddex arrimood ayuu faa'iideynayaa mid waxaa weeyaan qofku marka uu kaajayo kaadada ka socoto inuu ku qabto gacantiisa midigta dakarkiisa inuu ku taabto oo ku hayo reebad laga reebay weeyaan ma aha inuu inuu ku haynayo ku qabanayo keliya meehe inuu ku taabtaba midda kalena waxaa weeye inuu ku darab yeesho gacanta midigta inuu ku darab yeesho oo laga reebay weeyaan oo inuu ama ku tirtirto ama uu ku dhaqdo la yska reebay weeyaan gacanta midigtaa in la maamuuso oo wixii tashriifaada iyada lagu qabtaa mooyaane wixii awsaakhi iyo aqdaar ah iyada waa laga fogeeyaa sida xadiidkii caaisha iyo xabsa radia allahu canhuma kitaabkii kale aan ku soo marray ee uu sheegaya rasuulka sala alla alay slam gacmihiisu inay kala qaybsanaayeen oo gacantiisa midigtiihina muxua akligiisa iyo shurbigiisa iyo tahaaradiisa iyo ay u qaybsanayd gacantiisa bidixdiihina wixii kale ee masquushiisa iyo waxyaalihii kale ah ay u qaybsanayd midda kale ee saddexaada xadiidkuu faa'iideynaya waxaa weeyaan markii wax la cabbaayo weelka gudihiisa inaan lagu neefsanin weelka gudihiisa waa inaan lagu neefsanin ee afka inta laga qaado dibadda lagu neefsado oo marka kolkaas marka lagu soo noqdo taana waxaa sii raacda oo axaadiid kale baa badan ay sheegtay in la afuufo in la afuufana marka iyadana waa la iska reebay kolkaas sidaasna macnaheedu waxaa weeye inuu nadaafada iyo caafimaadka in iyadana la ilaalinayo weeyaan ilaan qofkii marka hadduu afuufo ama ku dhex neefsado waxaa ka laga yaabaa duuf iyo candhuuf iyo wax sidaasihii radaad ihi inuu ka soo duulduulo oo sharaabkii dib ugu noqdo oo kolkaana qofkii uu muxuu ahay ka yaqyaqsado oo uu iska daayo ama muxuu ahaye uu waxyaala muxuu amraad u keeno oo ka soo baxay jidhkiisa ka soo baxay oo dib ugu noqday gudaha u galay oo caloosha uu u fadhiista inay ka yimaadaan muttafaqun calayh walafdu limuslim wacan salmaana radia allahu tacaala canhu salmaan ibni ardashiir alfarisi abu cabdillaahi radia allahu canhu qaala laqad nahaanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka alle wuxuu naga reebay an nastaqbila alqibla qiblada inaan qaabillo liqaa'itin saxaro aan la qaabillo aw bowlin ama kaadi aw an nastanjiya ama inaan ku darab yeelanno bilyamiini gacanta midigtaa aw an nastanjiya ama aan ku darab yeelanno biaqalla wax ka yar min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar aw an nastanjiya ama aan ku darab yeelanno birajiicin saalo aw cadmin ama laf rawaahu muslim muslim baa xadiidkan kada weri xadiidku qisuu lahaayo waxa weeye qisadu waxay ahayd nin gaala baa ku yidhi salmaan ku yidhi radia allahu canhu marka uu arkay diinta islaamka kaamilnimadeeda iyo wax ay ka tegayso oo nolosha qofka muslimkaa ku saabsan inaynan jirin ee shay walbaba cilmi uu uga sheegay rasuulkoodii sala allahu alayh waali wasalam oo wax kastoo ay qabanayaanbaba uu faa'iide iyo aadaab iyo cilmi gaara u sameeyey ayuu wuxuu yidhi laqad callamakum nebiyukum kulla shay-in xata alkhiraa'a nebigiinnu wax waloo dhanba waa idin baray oo xataa saad u saxaroonaysaan buu idin baray uu ninkaasu saa yidhi markaasuu salmaa yidhi ajal haa run weeyaanoo waana baray wax walbaba waana baray oo hataa saan u saxaroonayno ayuuna baray oo wuxuu naga reebay kolkaan saxaroonayno amaan kaajayno inaan qiblada la qaabillo saxarada ama kaadida inaan la qaabillo oo cawradayada qiblada aan qaabilino taasuna waxaa weeye waa qofkii meel bannaana fadhiisanaya weeyaane qofkii meel dhisa ku jira idiltaasu kuma jirto insha allah xadiidka ibni cumar ayaa imaan doona waxaana kaloo naga reebay inaan midigtayada ku darab yeelanno oo kaadida ama iskaga tirtirro iyo saxarada ama aan iskaga dhaqno dhaweyn bidixda ay taas ay noqoto iyo inaan wax ka yar saddex dhagax inaan ku darab yeelanno iskaga tirtirro ee saddex dhagax ugu yaraan waa in haddii lagu daysanayo dhagaxanta lagu daysanayo la iskaga tirtiro iyo inaannu ku istinjoonno muxuu ahaye xoolo fadaladood iyo laf xadiidkuna waa saxiixo muslim baa wariyey marka intaasoo dhaniba inay mamnuuc tahay iyuu xadiidku tusinayaayo marka saxarada ama kaadida loo fadhiyo qiblada inaan cawrada lagu bannaynin in dhabarka loo jeediyaana iyaduna sidaasoo kale weeyo mamnuuc weeyaan xadiidka abu saciid abu abu ayuubee soo socda ayaa isaguna faa'iidaynaya marka waxaa weeyaan waa in qiblada la iska asturo oo qiblada aan cawrada xagga tadambe iyo ta xagga hore midna aan loo jeedinin kacbada alla la maamuuso amaa kacbada in lugaha loo jeediyo dadka hadda waxaa jira kolkii masjid alxaraamka la joogo dad diidaya kolkii la seexanaya iyoan xagga lugaha qiblada loo jeediyo ama xataa iyagoo laga fogyaa iyo taasaan ugu wax daliila uma garanaayo laakiin cawrada in lagu banneeyo marka la saxaroonayo ama la kaajayo cawrada xaggeeda loo mxua taas ayaa iyadu mamnuuc ah lafta iyo iyo saalada ku istinjoodkooda xigmada iyaga ku jirtaayu waxa weeyaan waxaa rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam uu dacaam uga dhigay walaalaheen oo mu'miniinta jinka ah lafahaan hilibka ka cunno iyo xoolaheenna digadooda iyo saaladooda iyo waxyaalahaas buu uga dhigay oo hilibka aan lafahaan hilibka ka cunnana wuxuu ugu ballanqaaday inay helayaan sidii markii aan weli laga cunin ay ahayd iyadoo abay helayaan oo waa cunayaan oo ku intifaacayaan xoolaheenna rajiicoodana wuxuu ay u noqonayaa calaf bay xoolahooda u noqonaya xoolahoodaa daaqaya oo cunaya marka sidaas u amray inaan laga nijaasaynin oo aan laga hadlaynin walisabcati min xadiidi abi ayuuba radia allahu canhu laa tastaqbilu yani rasuulkaa yidhi sala allahu alay waslm laa tastaqbilu lqibla qiblada ha qaabilina biqaa'itin saxare ha la qaabilina aw bowlin ama kaadi ha la qaabilina yani midkoodna ha la qaabilina walaa tastadbiruuha hana u dabajeedinina oo labadii iyaga hidagu dabajeedinina walaakin shariquu bariyaysta oo beri u jeedsada aw qaribu ama galbeedaysta oo galbeed u jeedsada abu ayuub radia allahu canhu xadiidkiisu marka xadiidkiblada inaan soo qaabili inaan soo qaabila qasab nagu noqotay markaasaan waxaan yeellaa buu dhihi jiray waxoogaa baan isyar miiqmiiqnaayo isyar dadabnaayo markaan ka soo baxnaan muxuu istikfaarsannaa fananxarifu wanastakfir allah saasuu dhahayey marka abu ayuuba radia allahu canhu nahyigan kada ayuu arkay markaasuu nahyiga mudlaq uu ku fasiray oo qofkii muxuu meel dhisa ku jira iyo qofkii bannaan jooga labaduba inay sida yihiin buu u qaatay xadiid ibni cumar ee soo socdaan isaguna wuxuu tusin doonaa inay arrintantadu ku khaas tahay qofka meel bannaana fadhiisanaya ama qofkii meel asturan oo dhisan oo masquullaha dhisan iyo ku jiraa isagu inuu sidaa ka duwan yahay inkastoo arrintaas sheekh alalbaani isagu waa ka doodaa laakiin xadiidku xadiidku saxiix weeyaan waana imaan doonaa marka saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim axaadiidta nebiga sala allahu alayh waali wasalam kulligood ma aanu soo wada gaari jirin ninbaa marka intuu maqlaa buu ku ku isticmaali jiray xadiidka xadiidkan kada isagaana abu ayuub nahyiga keliyau maqlay nahyigiibuuna mudlaqu qaatay ibnu cumarna wuxuu arkay ficilkii nebiga sal alla alay slam isagoo xagga usii jeeda agga xagga qiblada dhabarka u jeediyey markaasuu isaguna mudlaqu qaatay oo dhis iyo dhismala'aanba inay isku mid yihiin ayuu qaatay amaa halkan kada uu leeyahay ama galbeed u jeedsada ama beri u jeedsada hadalkaasu wuxuu u dhacayaa amarkaasu qofkii jooga madiine oo kale jooga oo kolkaas qibladu ay ka soo tahay koonfur bay ka soo tahay qofka madiine jooga qibladu koonfur bay ka soo tahay koonfur buu usoo tukadaa marka kolkaasu hadduu u jeedsado galbeed ujeed waxaan ujeedaa waqooyi hadduu u jeedsadana qibladii dhabarkay ka maraysaa hadduu usoo jeedsado koonfur soo jeedsadana qubulkay ka soo maraysaa marka dadkaasoo kale waxa weeyaan siday uga fukanayaanu waa inay ama bari u jeedsadaan ama galbeed u jeedsadaan amaa qofkii ka jira qiblada ka jira galbeed ka jira sida ahlu judda oo kale weeyaan ama bari ka jira sida ahlu taa'if iyoo kale kuwaasu marka iyagu sharqu oo qarribu la dhihi maayo ilan labadaa dhan midkood bay qibladii ka jirtaaye waxa weeye ama waxay u jeedsanayaan koonfur bay u jeedsanayaan ama galbeed bay ama waxay u jeedsanayaan ama ujeedaa waqooyi bay u jeedsanayaan taasuna marka waxa weeyaan axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waali wasalam ummaddiisa uu kula hadlaayo kolalka qaarkoodna caan bay noqotaay ummaddoo dhan buu u jeediyaa kolalka qaarkoodna dad gaaruu la hadlaa marka hadda dadka uu xadiidkankada kula hadlaayo waa ahlulmadiina iyo wixii uun la mid ah amaa dadka labadaa jihadood ee galbeedka ama bariga middood ka jiraayo waa qiyaas ahaan bay marka ku soo gelayaanoo iyaga marka waxaa weeyaan ilan waxa la rabaayo waxaa inaan qiblada la qaabilina waxa weye ama koonfur u jeedsadaan amaama ama inay koonfur u jeedsadaan ama waqooy u jeedsadaan taasuu marka iyaga nidaamkoodu noqonayaa وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود qofka tagaa dixda aadaayo ha isasturo ha isasturo rawaahu abu daawud abu daawud baa xadiidkan kada wariyey waana ibnu maajahna isaguna waa wariyey xadiidkuna daciif weeyaan xadiidku daciif weeyaan oo waxaa daciifiyey الشhيkh الألباني في ضعيف بن ماجة وضعيف أبي داود وضعيف الجامع الصغير ومشكاة المصابيح أيو أنت سكودة ضعيفية ومشكاة المصابيح نسوى سنتر كبير أيو حديث قصة أروري لكن حديث معنى هو فائدين أيو هدين استتارك أي تهي إنه عورة سقرصده صح ويان عورة كشفه حرام ويان لغير السبب laakiin haddii uu yahay yaan bildaantiisaba loo jeedin oo taas iyadu marka ma aha oo hadda ka horna marka waa soo maray inkastoo adab wanaagsan ay tahay in dadka la iska qariyo muuqaalkiisaba aan la arkaynin taasu marka iyadan waxaan maray soo maray inay mxuaha inay bannaan tahay wa anha radia allahu canha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط نبي وحى صلى الله عليه وآله وسلم markuu ka soo baxo qaa'idka uu ka soo baxo yani kortaga uu ka yimaado qaala wuxuu dhihi jiray gufraanak gufraanaka buu dhihi jiray akhrajahu alkhamsa wa saxaxahu abu xaatim walxaakim xadiidkana marka xasan weeyaane saxiix ma aha xadiidku saxiix maaha waa xasan oo xasanahu alalbani fi saxiix aljamic asagiir walirwa irwa alhaliil marka xadiidkankooda waxaa weeyaan waa xadiid xasan ah waxaan soo maray rasuulku sala allahu alayh waali wasalam yarxamuka allah markuu galaayo musqusha galaayo inuu dikri ku geli jiray kanna wuxuu sheegayaa inuu dikri ku soo bixi jiray mxuah kolkuu soo baxana dikri uu leeyahay kolka la galayana dikri uu leeyahay marka musqusha marka kolka laga soo baxaya intaa keliya wey waxaa la dhahaya ufraanak ufraanaka keliyaa la dhahaya macnaheeduna waxaa weye nas'aluka gufraanak alla waxaan ku weydiisanaynaa dembi dhaafkaagaan ku weydiisanaya waxa uu ka dembi dhaaf alle uga weydiisanaya waqti uu soo baxay istikfaarta u weydiisanayana waxay ku sheegaan shuraaxda qaarkood aamuskii u aamusnaa oo dikriga allow ka aamusnaa ayuu ka istikfaarsanaya laakiin taasu mid laga istikfaarsada ma aho oo dee waa mid muxuu ahaayey la is-amray weeyaanoo nebigu sal ly slm dikriga alla waa ka aamusi jiray kolkuu kortaga iyo u fadhiyo oo waa imaan doontaa aan u malaynaya isagoo fadhiya kaajaya intaan nin uu salaamay inuu ka qaadi waayo ilaa uu ka tahaaro qaatay marka sharciga fulintiisii weeyaan taasu marka ma aha marka waxa way istikfaar caam ah un inay noqoto mooyaane wax qalad oo kolkaa uu sameeyey ma aha وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط رسولك الله صلى الله عليه وآله وسلم وحو تغي دحد آذي كرتب آذي يعني فأمرني وحو إفري أن آتيه إن أن أولئم أدون كانوا بثلاثة أحجار سدح دقح saddex dhagax oo ku darab yeesho inaan u keeno yuu ifaray fa wajadtu waxaan helay xajarayni laba dhagax walam ajid haalian ku saddexaadna ma aanan helin fa ataytuhu waxaan ula imid birawhatin saalo saalo iyo laba dhagax buu u keenay fa akhadahumaa labadii dhagax buu qaatay wa alqaa wuu tuuray alrawha saaladiina waa tuuray wa qaala wuxuuna yidhi inahaa riksun nijaas weeyaan akhrajahu albukhaariyu wa zaada axmedu wadaara qudniy axmed iyo daara qudniy waxay ku dareen iitinii bikayriha mid kale ii keen saas ayay ku dareen xadiidka intiisaa horee bukhaari uu wariyey waa saxiix ziyaadada axmedna waa saxiix laakiin ziyaadada daara qudni sanadkiisu isagu daciif weeyaan sanadka maxaa rijaal axmed iyagu waa hiqaatun ahbaat weeyaan sida uu alxaafid ibn xajar uu ku sheegay fii fatxi albaari laakiin riwaayada daara qutni yaa nin daciifo abu shaybat alwaasiti la yidhaaho ayaa ku jira oo daciif weeyaan laakiin riwaayada axmed baa iyada nafteeda taageeraysa oo xadiidka kolleyba matnigiisu waa saxiixo waa sugan yahay marka xadiidku waxa uu sheegayaa in saddex dhagax wax ka yar aan lagu kaaftoomaynin saddex dhagax wax ka yar inaan lagu kaaftoomaynin kolka la iska tirtirayo taana xadiidkii salmaan aan soo marray baa la mid ah marka xadiidka abu jacfar الطxaawi radia allahu tacaala canhu oo nin imaamaho muxadisahoo jaliilana ah nin faqiiho xanafiyana ah oo madhabka xanafiga aad u taageera oo madhabka xanafiga u jooga halka uu bayhaqi u joogo madhabka shaaficiga ah ayaa xadiidka wuxuu u deliishaday laba dhagax in lagu kaaftoomi karo oo isagu intuu ugu deliishadayna waxaa weeye riwaayadaa hore buu qabsaday laakiin riwaayadan dambaa ka maqnayd mid kale ii keentay inuu yidhaah marka wuxuu leeyahy nebigu sala allahu aleyh waali wasalam markii uu saddexda muxuu ahay labada dhagax keliya uu qaatay ee saaladu iska tuuray wuxuu caddeeyey inay labada ku filan yihiin laakiin labada kuma aanu kaaftoomina mid saddexaad ii raadi buu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh waali wasalam marka sidaasay xadiidkan kadi iyo xadiidkii salmaan bay isku waafaqayaan oo u sheegayaan saddex wax ka yari inayna ku fillayn midda kale waxay tahay rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam saalada markuu tuuray wuxuu ku cilleeyey inay tahay rigs rigsiguna waxa weeyaan waa nijaas marka waxay tusinaysaa rawthu maxaa xayawaanaad inuu yahay nijaas yahay saasay tusinayaabaa laakiin waxa weeye maxay ahayd saaladaa uu tuuray ee nijaas weeye uu yidhi nebigu sala allahu aleyh waali wasalam waxay ahayd saala dameer bay ahayd saala dameer bay ahayd waxaana sidaa caddeeyey riwaayat ibni khusayma riwaayat ibni khusayma ayaa waxay caddaysay saaladii u keenay saala dameer in ahayd marka saalada dameerka nijaasa buu xadiidku faa'iideynayaa mooyaane saalo oo dhani inay nijaas tahay ma faa'ideynayo dameerkana waxaa la mida wax alla wixii aan caanihiisa la cabbinayn hilbihiisa la cuninba fadalaadkoodu oo kaadida iyo gaar ahaan iyo saxaradiihi kaadida iyo saaladiihi nijaas weeyaan ama xoolaha kale muxuuha geela iyo lo-da iyo kuwayaalkaasa saaladooda cillada uu nebigu sala allahu aleyh waali wasalam uu iyaga u reebay in lagu istinjoodo waataan sheegnay xadiidkii ibni mascuud iyo hayrkiiba uu ku caddeeyey rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam oo waa inay yihiin طacaam ikhwaanina min mu'min اljin inay yihiin sidaasna marka macnaheedu waay wax alla wixii muxtaram ee lagu intifaaco wixii lagu intifaaco ee dadku ay ku intifaacaan ee ama cunto ay ugu isticmaalaan ama wax kale ay ugu isticmaalaan waa inaan lagu darab yeelanin sida warqadaha wax lagu qorta ee buwaga iyo laga goostay iyo kuwa sidaasoo kale iyo waxaa weeyaan warqadaha loo sameeyey ee iyaga iskuullagalid mooyaane wax kaleba aan intifaac kaleba aan u lahayn mooyaane kuwankada kale ee ee muxuu ahaa kuwankada kale ee ah kuwa wax lagu qorta ee buwagta iyo laga jirta iyo oo loogu intifaaci lahaa qoraal iyo wax lamida loogu intifaaci lahaa waa inaan laga ilaaliyo aan lagu saxaroonin joornaalaha kuwooda iyo oo wax lagu duuban kari lahaa oo wixii si kale loogu intifaacayo ee bani aadamku ku intifaacayo kuwii jinka xoolahooda xataa ay ku intifaacayeen kol haddii la iska reebay waa inaan kuwa bani aadamku ay ku intifaacayaan ama xoolahooda ku intifaacayaan ama naftooda ku intifaacayaanna waa inaan waa in ayagana lagaga darab yeelanin xadiidku marka saasuu marka u faa'iideynayaa arrimahaasuu faa'iideynaya waa wuxuu xadiidku kaloo tusinayaa qofka mucadamka ah ee muxuuha khidmaynta loo khidmeeyo qof caalima ah ama faadil ahoo taqi ahoo muxuu ahaye cibaadiyo waxyaalahaas faadil ku ah inuu dad atbaacahoo talaamiid iyo u khidmeeya oo kolkuu kacayi kabaha iyo usoo qaado kabaha meel u dhigay iyo waxyaala sidaas kolkuu masqusha aadaya biyihii iyo usii diyaariya iyo waxyaalahaas inuu leeyahay inayna mamnuuc ahayn oona kibir iyo waxba toona ayna tusinayn kol hadduuna qalbigiisu arrintaas ayna ku jirin qalbigiisu ayna isla weynayn lianna nebiga sala allahu aleyh wasalam waa adeegsan jiray saxaabadiisii ridwaan ullahi calayhim sida xadiidkankada ibnu mascuud uu caddaynayo iyo xadiid abi hurayra iyo xadiid almugiira bni shucba iyo axaadiid fara badan oo nebiga sala allahu aleyhi waali wasalam in loo adeegi jiray oo loo khidmayn jiray oo uu dirsan jiray asxaabtiisana oo hataa uu lahaa khadam khaas ah uu lahaa ee tusinaysa anas ibni malikna waa kaan ku soo marray muxuu ahaayey isagiiyo wiil yaroo da'diisa inay nebiga sal lla alay slam ay u adeegi jireen waxaa kaloo marka laga garanayaa qofka qofka saxaroonaya meel fadhiya in bildhaantiisa la arko ama loo soo dhowaadayo inayna mamnuuc ahayn hadday arrintaas maslaxa ay keento leannu nebigu sala allahu aleyh waali wasalam ibnu mascuud isagoo nebiga alay slam isagoo fadhiya ayuu ag yimid oo xadiidka marka wuxuu tusinayaa baan idhi qofka in loo soo dhowaadaayo inaana mamnuuc ahayn in cawradiisa la arkaa mamnuuca mooyaane leanno ibnu mascuud radia allahu canhu nebigu sal lla alay slam isagoo fadhiya ayuu intuu soo dhinac joogsaday oo wejigana uu ka dadbay ayuu agdhigay dhagxantii u agdhigay hadalka uu qofka ku hadlo isagoo saxaroonaya inayna mamnuuc ahaynna tanuuna waa tusinaysa hadday maslaxa iyadan ay timaado oo mustafnay ka noqonaysaa xadiidkii aan soo marray ee sheekaysiga qofku inuu wuxuu u baahan yahay inuu qof amro inayna kolkaas ayna mamnuuc ahayn وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم نهى rasuulka alla wuxuu reebay أn نستنجiya بcظم أو rawf inaan ku darab yeelanno laf ama saalo wa qaala wuxuuna yidhi inahumaa laa yuطahiraan iyagu wax ma طaahiriyaan rawaahu darqطniyu وaصaxaxahu darqطni ayaa xadiidka weriye markaasna waa saxiix buu yidhi saxiixna ma aha xadiidka oo daciif weeyaan oo waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho alxasan ibnu alfuraaq oo daciifa baa ku jira waa ninkaas waxa weeye waa nin munkar alxadiid ah ayaa ku jira siduu sheekh adwaysari uu ugu sheegay addawsari ugu sheegay kitaabkiisa la yidhaha anahju sadiid uu ku sheegay oo ah mxu ku sharxay kitaabkii mxuu ahaa kitaab التwxiid لsheekh moxamed ibn cabdالwahaab raximahum اllahu taعaalى marka xadiidkankadu ma طahirayaan sidaasuu ku cileeyey laakiin sababka nahyiga waa kan hadda ka hor soo maray weeyaan oo sababka labada uu xarimay inayna wax طaahiranaynin ma ahaa waxa weeyaan waa inay yihiin wax ay ku intifaacayaan walaalaheen jinkiihi وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم اsتنزهوا من الbول iska hagaaجiya kaadida faإna cاamaة عadاaب الqبر minhu cadaabu الqabriga badankiisu isagu ka yimaadaa rawaahu الطبرaaniyu wlxaakim xaakimna waxaa u sugnaaday أkharu cadاabi الqبri min الbول cadaabu الqabriga badankiisu wuxuu ka yimaadaa kaadiduu ka yimaadaa oon la iska hagaajinin buu ka yimaadaa xadiidkuna waxaa saxiixulisnaad weeyaan labadaba waana sidaa uu sheegay alxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaala xadiidku waa saxiix weeyaan oo riwaayada daara quطniy iyo riwaayada xaakim labaduba saxiix weeyaan oo waxaana saxiix yeelay oo ku waafaqay alxaafid ibn xajar الشhيkh الألباني في صحيح الجامع الصغير والإrواء xadiidku wuxuuna uu leeyahay shaahid buu leeyahay xadiidka oo kale oo waxa weye iبن cabaas uu isna wariyey ayaa jira oo isaguna صaxiix ah inkastoo raawi mukhtalaf fiih baa ku jira lakiin mutaabacadii shawaahid buu leeyahay oo isna waa saxiix marka labadan xadiidba waxay faa'iideynayaan xadiid abi hurayra iyo xadiid ibni cabaas kaadida bani aadamku inay tahay nijaas ay tahay oo muxuu ahaye ay ka ratibanto haddaan la iska hagaajinin in qofka lagu ciqaabo oo gaar ahaan ay sabab weyn iyadu tahay sababka ra'iisiga u tahay dadka badankiisa qabriga loogu cadaabo kaadida aan la iska hagaajinaynin labadii qof ee nebigu sala allahu alayh wasalam iyo uu qubuurtooda lagu cadaabayo uu arkay xadiidkaadina isaguna waa macruufo waa la yaqaana uu yidhi midkoodna dadku isku dirdiri jiray midkoodna kaadidaanu iska hagaajinaynin kaadida marka iska hagaajinteeda riwaayadanteeda istanzihu bay dhahaysaa riwaaya kalena istatiruu ayay dhahaysaa riwaaya kalena waxay dhahay istabri'uu kulligoodna marka waa isku mid oo kaadidoo la iska hagaajiyo un weeyaan kaadida iska hagaajinteeduna kolka la kaajaya way noqotaa in la iska hagaajiyo si ayna kaadidu ugu soo duulduulin qofka oo ama xagga dabaysha inta lagala horjeedsada ay dabashii dib ugu soo celiso ama meel muxuu ahay adag oo dhagax iyo wax sidaas intuu ku kaaja duulduulkeeda aanu iska hagaajinin waa noqotaa isaga oo marka kolkii uu kaadii uu dhammeeyo isaga oo ibtiisa ay qoyantaha oo aana iskana tirtirin iskana dhaqin uu la kaco kolkaas ay jidhkiisa iyo dharkiisa iyo gaadhana waa noqon kartaa kaadida marka bani aadamku waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa nijaas weeyaan amaa kaadida xayawaanaadka kale xayawaanaadka kale iyaga caanahooda kuwa la cabaay iyagu kaadidoodu daahir weeyaan saaladooduna daahir weeyaan habeeda geela iyo wax walbaba iyagu kuwaasu daahir weeyaan laakiin kuwa kale een caanahooda aan la cabin hilibkooda aan la cunin dameerihii iyo wixii lamid ah kuwaasna iyagu dadkay lamid yihiinoo waxoodu nijaas weeyaan cadaabu alqabri walciyaadu billaah waa arrin jirta oo sugan weeyaan oo qofka dadka la aaso qabriga ama way ku dhex nicmaysanayaan ama way ku dhex rafaadsan yihiin marka sababaha loo qaabana waa badan yihiinoo wixii macaasiyahoo dhaniba cadaabu alqabriga iyo cadaabu alaakhira labadaba walciyaadu billaah waa u sababowdaa waa kuuna nebiguna sala allahu alayh waali wasalam uu amray ummaddiisa markay salaada tukadaan afarta shay uu yidhi ka cawdu billaysta cadaabu alqabri iyo cadaabu alnaar baa ka mid a marka cadaabu alqabrina waa jira inta godka lagu jira en weli laysa soo bixinina qiyaamihii aan la gaadhin ah yaa dadka qaarkood walciyaadu billaah alla subxaana wa tacala qabriga dhexdiisa uu ku ciqaaba cadaabu naarna marka waa jiraayo middii weynayd ah iyaduna kolkii la tago muxuaha naarta la tago cadaabu yowmi alqiyaama baa isaguna jiro gaarkiisa ahoo maanicu zakaadka iyo sidaan xadiidooda oon ku aragnay oo kale ah marka asbaabaha marka ugu fara badan ee dadka badankoodu ay ugu cadaabulqabriga ay u mutaan waa kaadidaas oo ayna iska hagaajinin kaadidaasay fudaydsadaan marka kolkaas ayna ku naar galaan soomaaliduna waxayba ku mahmaahaan kaftan iyo kaadi duulduul ayaa loo naar galaa وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحنا فري في الخلاء كرتقة وحنا أمري نبري في الخلاء كرتقة ألا أن نقعد أن كفر يصنع على اليسرى لكتب بيد حداه وننصب أن كرو تاغنو اليمنى مدك تانا عرفت كرو تاغنو رواه مع البيهقي بإسناد ضعيف بسند ضعيف حديث حديث كان كذا وحا وريي بيهقي waa wariyey oo wuxuuna leeyahay xadiidkiisu daciif weeyaan leanna waxaa ku jira qof majhuula aan la aqoonin ayaa ku jira yani waxaa ku jira dad majhuulina baa ku jira sida abu bakr alxaazimi iyo kayrkiiba ay yidhaaheen marka kol hadduu qof majhuuli ku jiro ama qof daciifnimo lagu yaqaano ku jira xadiidku sidaas daciif buu ku noqdaa qofkaas mooyo qof kaloo wariyayna lama garanayo wa can ciisa bni yasdaad can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam idaa baala axadukum midkiin markuu kaajo falyanfur haddaluugo dakarahu alaaa maraat saddex goor saddex goor hoosta gacanta ka soo mariyo koor ha u soo daluugo si ay kaadidii wixii usha ku harharaya u soo baxdo rawaahu ibnu maaja bisanadin daciif xadiidkan kadana waxaa wariyey abu cabdillaahi ibnu maaja ayaa wariyey xadiidkana daciif weeyaan oo ninkaa ciisa bni abaan la yidhaaho ciisa bni yasdaan yasdaad la yidhaaha yasdaanna waa la yidhaha yasdaadna waa la yidhaahaa iyo aabbihii baa labaduba laba majhuul ay yihiin markaas qaala alcuqayliyu laa yutaabacu calayhi walaa yucrafu ila bihi xadiidkan kada wax ku raacayna ma jiro isagun baana laga maqlay isaguna waxaa weeyaan isagii aabbihiiba waa laba nin oo majhuula waxba laga aqoonin xaalkooda aan la aqoonin weeyaan xadiidkuna marka waxaa weeyaan sidaasuu daciif buu ku noqonaya dacafahu sheikh اlalbani fi daciif ibn maaja wa silsilatu xadiid daciifa wa saxiix aljaamic asagiir intaba waa ku daciifiyey ama saxiix aljaamic halkan kada ugu yaala marka waxa weeyaan arrintaa iyada ah waa mid soomaalida ku badan soomaalida ku badan weliba reer baadihii iyo odayaashii hore iyo ay istibraaci ku magacaabaan oo kolka masquushiiyo ka soo baxanaya oo gacanta hoosta kula jiro oo dhagaxayso oo ay dadka la dhex qaadayaan oo cagaha dhulka la dhacayo xeelaho waxyaala sidaas oo ay sameeyaan oo kutubaha qaarkoodna ay dhigaan waxaasoo dhanna wax wax ka jiraayo ma jiraan ha yidhaaha iyo ha jiijiido dhakarkiisa ha jiijiido iyo cagaha dhulka hala dhaca iyo waxyaalahaasoo dhan kulligeed midka keliya wax xadiid u eegay wuu ku soo arooray kankada weeyaan oo natriga natri ama nafri ah oo macnihiisuna uu yahay jiidid soo jiido isaguna daciif weeyaan arrintaana waxaa aad uga hadlay oo waxyaalaha bidciyaadka ee dadku ay mubaalagaadka ay ku sameeyaan aad uga hadlay alimaam ibnu اlqayim kitaabkiisa la yidhaha iqaaثat اllahfaan min wasaawis الshayطaan markaasuu aad ugu sheegay waxyaalaha dadka ay samayn jireen berigiisii oo qaar intay xarig qabsadaan oo muxuu dhulka isku sii daayo dhulka jug isku soo siiyo qaar intay jaranjaro koraan hoos haddana usoo daadego soo orda iyo qaar xataa muxuu ahaaye intay dakarka ibtiisa kala qabtaan biyo ku dhibciye iyo qaar ku cuba cudbi iyo waxyaala waxaasuu sheegay kulligoodna waa wada wax aan asaas lahayn weeyaan waswaasku wuxuu ka dhasha weeyaan marka qofka waxa waa uu garanayaa haddii uu isu fiirsada kaadi inay ka socoto oo wax soo socdaan iyo inay dhammaatay kolka kaadidii marka ay dhammaato ee uu dareemo inuu ama iska tirtiro iska qallajiyo ama iska dhaqo oo iska kaco ayaa la rabaa weliba marka waxaa jirta wax la yidhaaha nadxi la yidhaaho inuu biyo marka ku rusheeyo oo si uu uswaskaasaba isaga bi'iyo muxuu ahaye yaa laga rabaayo nebigu sal ly slam uu yeeli jiray mooyaane in waswaas la isgeliyo iyadu meesha kuma jirto marka meelaha uu shaydaanku uga faa'iidaysta bay dadka ka mid tahay in cibaadada ku dadaalkeed iyo wax sidaas iyo qofku cibaadadii inuu si kale uga celiyo uu kari waayo inuu cibaadadii u dhex galo oo dadaal badan iyo waxyaala sidaas inuu intuu la yimaado dadaal siduu u leeyahay cibaadadiiba uu ka fasaadiyo ayuu shaydaanku marka uu yeelaa taana marka waa laska hela sida xadiidka ibnu cabaas baan kusoo marray inuu dabada ka afufo salaada uu ka fasaadiyey nooca sidaasoo kale waxyaala u kala dagaalamaba marka jiro waxyaalahaasuna waa fara badan yihiinoo aadna uu uga hadalay ibnu lqayim kitaabkiisa aan sheegayna iqaafat lahfaan la yidhaaho iyo ibnu ljawsi oo uga horreeyey oo isaguna kitaab sidaasoo kale ah muxuu ahay ka alifay وعn iبن عabاasi رضي الله تaعالى عنهma أن النبya صلى الله عليه ولي وسلم sأل أهلa qubا xaafada quba la yidhaaha dadkeediibu wuxuu su'aalay oo masjidka quba xaafadiisa degana camr بن cawf la dhihi jiray faqaala wuxuuna yidhi إن اllaha يثني عalayكم alla waa idin ammaanaya alla waa idin ammaanaya wuxuu idinka ammaanayey fiihi rijaal يuxibuuna an yataطaharuu wuxuu yidhi niman waxaa jooga jecel inay isطahiriyaan jecel muxuu yahay marka waxaa alla idinku ammaanaya طahaarada idinku ammaanayo faqaaluu markaasay waxay yidhaaheen innaa nutbicu alxijaarata almaa innaa annagu nutbicu waxaan raacsiinaan ka dabagaynaa alxijaarata dhagxanta almaa biyahan raacsiinaa oo yani intaan dhagxanta iskaga tirtiro ayaan kolkaana marka haddana biyaha ku dhaqnaa رواه البزار بسند ضعيف أبو بكر البزار واسمه عمر بن عبد الخالق وأيانا إيا ورية حديث كان كذو سند ضعيف أه أيوك وريي وأصله في أبي داود والترمذي أصل كيسنا أبو داود الترمذي وصحابه ابن خزيمة من حديث ابن من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجاره عندك حتى اللي شيغان بيه هنا شيغان ومركا يعني حديث كسيو صحيح كويا وحي اهيد اني شيغان اني كلكي مسقوشة قلان رقودي هوان كوضبا اي اسكا دقان وحكاذي سحردي اي بيها اسكا دقان مركا تاس اي تو الله كو اماني مويان بيها كو طرب يشان ايو كو اماني موياني لك حنتي اي بيها نسكو درا ما انو اهين او xadiidka intaas labadan isku daraa sheegaysaayo daciif weeyaan sababkuna wuxuu yaa ku daciif noqday ninka ka wariyey mxua ibnu cabaas ninka ka wariyey ibnu shahaab الzuhri ayaa waxaa la yidhaha moxamed ibn cabdilcaziiz ninka moxamed ibn cabdilcaziiz la yidhaahna waa daciif nin kaleo isagana la yidhaaho cabdullahi ibnu shabiib oo isna daciifa baa ku jira laba nin oo daciifiina baa sanadkaas bazaar ee sheegaysa biyihii iyo kaadida biyihii waxaan isku daraa dhagxantaan isku daraa labadaasna noo daciifa ku jira laakiin waxaa intantada kale inay biyahan keliya iskaga dhaqaana kaas isagu saxiix weeye baabu baabu lgusl wa xukmi اljunub qubayska iyo qofka janaabada qabaa xukunkiisa yani waxyaalaha ka mamnuuciiya waxay sidaas oo kalea وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري biyuhu biyay ka yimaadaan yani biyaha biyaha waajibiya biyaha lagu qubaysanayo waxaa keena biyo ibta ka yimid ayaa keena marka xadiidku wuxuu tusinayaa in qofka hadday biyo ka yimaadaan rag iyo haween wuxuu yahayba ama jimaaca kaga yimaadeen ama hurdaha kaga yimaadeen iyo riyohu riyooday ama fakir ama ciyaar waxay kaga yimaadaanba si xalaala si xaraama waxay noqotaba qofkay cibtiisa mani ka timaado inuu qubaystaa inay waajib ku tahay yuu keenaya marka asbaabta qusliga waajibisa ayuu ka mid yahay kankada muxuuah quruujulmaa xadiidkaas hortiisa hore wuxuu ahaan jiray muxuu ahaayey wuxuu ahaan jiray inuu qofka haddayna biyo ka imaanin walow hatuu galma hadduu la yimaado kolkta laakiin aana biyo ka imaanin inaanu waajibinaynin qubays aanu ku waajibin laakiin waxaa imaan doonta inuu ilaajkuna gaarkiisa uu sabab muujiba u yahay kankaduna sabab gaarkiisa muujiba uu yahay marka waxyaalaha qubayska keenaba waxaa ka mid a janaaba janaaba ka mid a janaabaduna marka labay noqotaayo ilaaj iyo inzaal labadaasay noqotaa ama labadoodiiyo wada jira ha noqdeen ama midkood ha noqdeene labadaasaa marka midkood walbaba janaabo uu keenaa janaabaduna in la qubaysto ayay keentaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam idaa jalasa axadukum midkiin markuu kala dhex fadhiisto bayna shucabiha alarbac adimadeeda afarta ah markuu kala dhex fadhiisto uma jahadahaa uu haddana muxuu ahaye uu muxuu ahaye uu dhibo yacni ilaajyaba laga wada geliyo faqad wajaba alguslu qubays waa waajibay muttafaqun calayhi wazaada muslim muslim isagu wuxuuba ku daray wain lam yunzil xataa ayaanu biyo keeninbaba hadduu intu afarteeda adin labada lugood iyo labada muxua gacmood baa laga wadaaye waxyaalo kalena adigu waa iska jirjiraane laakiin saasaa ugu fiican in lagu fasiree oo haddana marka xubinka xubinka uu dhex geliyo qubays waa ku waajibiyey xataa haddii aanu biyo aanu ka imaanin oon wax igsaal la yidhaaho uu ku dhaco ama wax dedejiyaay intuu ku yimaado uu isagoon arrintii dhammaystiran inuu ka boodo hadda kolay ku tahay waa ku waajibaya marka waataan sheegayno waxaan lehnay arrintantadu gaarkeeda ayay u waajibisaa laakiin arrintantada waxaad moodaa in muxuu ahaayey ay shardi ay tahay in xubinka xubinka lagu dhammeeyo oo qumaati loo wada dhexgeliya laakiin waxaase imaan doona muxuu ahaa xadiid kale oo sheegi doona inayna waajib taasu ayna ahayn eh xubinka barkii xataa haddii ay muxuah la geliyo inay qubaysku sida ku waajibayo wa can ummi salamata radia allahu canha ana umma sulaymin haweeneeda ummu sulaym layidhaah wahiya imra'atu abi alxa abu alxa alansaari haweenaydiisa weeye magaceedana waxaa la yidhaahaa muxuaha sahla binti milxaan ayaa la dhihi jiray radia allahu canha abu alxa ninkeeda ana zayd ibnu sahli baa la dhihi jiray radia allahu canhum ajmaciin waana anas ibni malik radi allahu canhu hooyadii weeyaane qaalat i waxay tidhi yaa rasuula allah ina allaha laa yastaxyii min alxaq alla xaqa kama xishoodee fahal cala almar'ati haweenayda ma ku waajibay min guslin qubays ma ku waajibay ida xtalamad haddii ay riyooto hadday riyooto iyadoo ninkoodii u galmoonaya habeennimadii ay ku riyooto qubays ma ku waajibay qaala markaasuu yidhi nacam idaa ra'at ilmaa'a ha haddii ay biyo aragto hadday biyo aragto biyo ka yimaadaan waxaa weeyaan waa ku waajibayaa alxadiia yani akmil alxadiid muttafaqun calayh xadiidka marka baqiya inuu sii leeyahay bay tusinaysaayo baqiyadaasuna waxay ahayd ummu salama radia allahu canha aad iyo aad u shiixday markaasay haweenaydii canaanato ay tidhi haweenkaad ceebaysa ma waxaasoo kalea dhacaba haweenka mi waxaasoo kale ka dhaca markaasay nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi muxuu ahaayey haweenku inay mxua biyo iyo ka yimaadaan waxaasi mayna aqoon umu salama radiallahu canhu tanna marka way taqaanay umu sulaymna markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu la hadlay umu salama radiallahu canha oo la hadlay oo yidhi sidee buu ilmaheeda ugu ekaanayaa yani ilmuhu kolle waxaa weeyaan aabbihiisuu raacaayo iyo reer adeerkii iyobuu raacaayo odaygu u ekaadaa kolle wuxuu raacaa muxuu ahaayey wuxuu raacaa hooyadiis iyo reer abtigi iyobuu raacaa marka ilmaha haddii ayna haweenku ayna biyo lahayn oo aan laga abuuraynin dhacaankii rag iyo dhacaankii haweenku oo wada jira sidee buu kolla haweenka ugu ekaanaya kolla ragga ugu ekaanaya marka waa ina haweenku ay biyo leeyihiin arrintaas marka waxaa weeyaan riyada ah ee qofku habeenkii uu ku riyoonayo isagoo oo qofkii kale la mucaamaloonaya riyada ragga waa ku fara badantay laakiin haweenka waa ku yartahay sida daraaddeed bee umu salama iyadu ulaba yaabtay marka waa inay qaarkoodna arkaan qaarkoodna arrintaas ayna arag weeyaan marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan qofkii rag ha ahaado ama haween ha ahaadee hadduu habeenkii riyoodo laakiin kolkuu soo toosa aan wax biyo isku arag kuma waajibayo qubis kuma waajibayo hadduuse isku arko qoyaan uu isku arko qoyaankaasuna uu qoyaankii manidii uu yahay oo calaamaadkiisii uu leeyahay raa'ixadii iyo midabkii iyo waxa uu leeyahay waajib bay ku tahay kolkaa inuu qubaysto marka saddex arrimood saddexdaba waa dhacdaay mid waxa wey qofku inu intuu riyoodo kuku soo toosana qoyaanka isku arko ama isagoo wixii bawdadiisii iyo ku qallalay oo cadaankiisiiyo ku yaalla u arko ama maradiisiiyo intuu ku qallalay qallafsan oo meeshii sidaa muxuu ahay tahay oo calaamad u garanaya uu ku arka iyo koltaas waa dhacda oo marka uu isku arko asartiina uu isku arko habeenkiina uu riyoodo waxa kaloo dhacdaa qofku inuu habeenkii riyoodo laakiin kolku soo toosay waxba aan isku arag kaas kolku waxba kuma waajibayo waa ka xadiidka laga fahmaya idaa ra'at ilmaa buu leey haddayna arag inaanu ku waajibayni waaye mid waxa weeyaan isagoon waxba wax riyaa xusuusnayn unbuu kolkuu soo toosa isku arkaya qoqoyaankii iyo calaamaadkii iyo isku arkaya kaana waa ku waajibaya marka arrintaa waxaa khuseeya ta ixtiraamka ku saabsan biyaha yarxamuka allah biyaha arrintooda khuseysa weeyaan wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala slam nebigaa wuxuu ka yidhi fi lmar'a haweenayda oo taraa ku arkaysa fii manaamiha hurdadeeda maa yara rajulu wuxuu ninku arko oo ninku wuxuu ku riyoodo oo inuu isagu haweenaysa u galmoonayo oo ku riyoodo ah yaa taasoo kale haddii haweenaydu ku riyooto oo la weydiibu wuxuu ka yidhi taqhtasilu way qubaysanaysaa muttafaqun calayhi wa zaada muslim muslim wuxuu ku daray faqaalat ummu salama ummu salama waxay tidhi wahal yakuunu haada oo taasu maya dhacdaa qaala nacam markaasuu haa yidhi fa min ayna yakuunu shabah xaggeeba shabahu ka yimaada shabbihitaanka ilmuhu haweenayda shabbahayaayo sidee bay u dhacdaa sidee bay u dhacdaa haddii aanay lahayn ka imaanaynin oo ayna biyo isku arkaynin sidee buu u dhacaa inuu ilmaheedu iyada u ekaado waa tii marka qisadii caaishana ay warinaysay radia allahu canha buu anasna isaguna si kale uu u wariyey oo labada arrimoodna isku mid un weeyaan waa hal qiso ooda dhacday weeyaan xadiidkii ummu sulaym qisadii ummu sulaym ay su-aalka ay weydiinaysaa ayaa waxaa laga fahmayaa dhowr arrimood dhowrka arrimoodoo laga fahmaya waxaa weeyaan in qofku waxyaalaha laga xishoodo ee sharciganu marka xukunkiisa ugu baahan yahay inuu aanu kala xishoonin inuu ragga culammada a weydiiyo raggaas ama haween ha ahaadeen dadkaasu ama haween ha ahaadeen ama ha ahaadeen rag ha ahaadeene inay xishoodku aanu ka manciin oo ay dadka ay weydiiyaan waxaa cilmigooda ay u baahan yihiin midda kale waxaa weeye inay aadaabta ilaaliyaan iyo xishoodka ay ilaaliyaan oo umu sulaym radiallahu canha way ilaalisay aadaabtan way ilaalisay laba sababoodba uu ku ilaalisay mid waxaa weeyaan muqadimay u samaysay iyo hordhac bay u samaysay oo in allaha laa yastaxyii min alxaqa bay dhahday marka yani waxaa waxa la-aan sheegaya waxaa weeye wax laga xishoodo dadka ka xishoodan laakiin wax xaqa weeyaan oo xishood aan gelin weeyaan midda kalena waxaa weeyaan anigaa sidaa isku arkay ma ayna dhihine haweenayda sidaa aragtayo say tahay ayay muxuu ahay ay saasay ku weydiisay rasuulkuna sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu ugu jawaabay arrintaasu tafsiil inay leedahay oo marka qofka caalimkaana isaga waxaa la gudboon mas'ale haddii la weydiiyo oo mas'aladaasu tafsiil uu ku jiro inaanu haaya nacam uun iskaga jawaabine uu tafsiilka iyo wixii shuruud ah ay leedahay uu sheego idaa ra'at ilmaa buu marka ugu jawaabay hadduu dhihi lahaa nacam dhihi lahaa waxay keeni lahayd ama biyaha isku aragta ama yayna biyo isku arkine waxa weeyaan inay waajib uu ku noqon lahaa muxuu ahaaye qofka alla qofkii ku riyooda haweenaydii ku riyootay iyadoo ninkeeda u galmoonaya ama ninkii ku riyooda isagoo naagtiisa u galmoonayaaba walow xataa waxba aanu isku arko hortuu soo toosay inuu muxuu ahaa inuu ku waajibayo inuu qubaysto halkan sheekhu albasaam xafidahu llah mas'ale cilmi ah ayuu sheegaya cilmi alwiraatha ku saabsan oo wuxuu ka hadlayaa waxyaalaha ilmuhu ay ka raacaan waalidkooda ay ka raacaan inay wax arrin jirta ay tahay oo cilmi alwiraatha waxa la yidhaaha ay sheegaan kutuba dabbiga waxyaalahaas ay sheegaan inay wax waaqax ahoo jirta ay tahay ayuu xadiidkan kadu sheegayaa buu leeyahay oo jeenaad iyo wax sidaasaba jira bay leeyihiin oo ku jira oo qofka marka kollayba yani waa jira cilmi alwaraasa waa jirtaa oo muxuaha tibada muslimiinta uu ka mid yahay nin dakhtaraho ciraaqi oo la yidhaha moxamed cali lbaar oo kutuba islaamiya oo tibiga ku saabsan iyo oo alifay oo jaamicat almelig sacuud fi riyaad ka ahaan jiray brofesor ka ahaan jiray iyo ashyaada sidaas oo kale iya waa ka hadhadlay weliba isagu ninkaasu wuxuu sheegay ibiga xadiidkiihi ma yaqaano arrintaas ma aanu gaadhin oo haweenku inay biyo ka yimaadaan ma ay tiraafsana buu leeyahay laakiin waa waxaan cilmigoodu aanu gaadhin weeyaane cilmiga waxyiga ayaa cilmigooda ka sarreeya filmustaqbal inay gaadhaan waa iska suurowdaa oo ay ogaadaan laakiin kulli xadiidka kada iyo xadiid kaleba waxay sheegayaan inay jiraan haweenku inay mani leeyihiin oo mani ka timaado ayuu sheegayaa way sheegaan in haweenka inay wax dhaacaan iyo wax sidaasa ka yimaadaan laakiin dhacaankaasu wax meel ka soo baxaya ma aha bay leeyihiin waa waxyaala finan yaryar iyo oo marka afnaa aljimaac waxyaalaha dhalanaya oo marka burburaya iyo marka dhacaanka iska soo dareeraya weeye waxaasay yidhaahaan laakiin waxaa weeyaan waa waxaan weli cilmigooda aanu gaadhin ayna suurowdo mustaqbalka inay haddii diraasooyinka ay wadaan inay gaadhaan وعan caaئiشhaةa radي الله عanهa qaalat kana rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali waslm yغtasilu min arbc afar buu ka qobaysan jiray min aljanaaba janaabada waa ka qobaysan jiray wa yowma aljumca maalinta jumcadeedna waa qobaysan jiray wa min alxijaama toobinkana waa ka qobaysan jiray wa min gasli اlmayit maydka dhaqidiisana waa ka qobaysan jiray rawaahu abu daawuud wa صaxaxahu ibnu khusayma mase ah xadiidku waa daciif oo dacafahu alalbaniy fi daciif sunan min daciifi sunan abi daawuud xadiidka daciif weeyaan ayb laakiin afartaas uu sheegayo rasuulku sala allahu alayh waali wasalam janaabada inuu ka qobaysan jiray waa sax maalinta jumcadeed inuu qobaysan jiray uu faray in la qobaysana waa sax maydka qofka dhaqaa inuu qobaysto inuu farayna waan soo maray oo ina waajib ah ina sunna ay tahay laakiin toobinka inuu ka qobaysan jiraydaasu iyada uma garanayo wax daliilah kanuse kolley xadiidkan kadu isagu daliilnimo uma soo bado waa xadiis daciifa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة بن أثال tumaamata bnu uhaal alxanafi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh